nasiibkii shariiga in wada gaadhay waa markuu dhammaantii wada bixin karo weliba waxa uu dee ku bixinayaana ee uu hodanka ku yahay waa inay quudkiisa iyo quudka cidduu nafaqaynayay maalintiisa iyo habeenkiisa iyo mariyii uu xidhanayay iyo maalintaa kiradeed iyo waxaas wayna dheer tahay haddaba intii ma wada helayo masalan rubuc oo kale ayuu bixin karaya oo ilaa ma aysara bi wuxuu ku hodanoobay wuxuu haye uu bixin karo masalan niskii ma wada bixin karaye niskan shariiga wuxuu bixin karaa rubucii kala barhkii buu bixin karaa rubuca kala barhkii ma wada bixin karaye kala barhka barhkii buu bixin karaya marka o ilaa ma aysara bi waxa uu hodanoobay intaa uu bixin karo ayuunbuu bixinaya ee nasiibka shariigiisa xali xadiid baa wuxuu ahaa man actaqa shirka low fii cabdin ninka xoreeya qaybuu ku leeyahay addoon wa kaana low maalun yabluqu hamana alcabd weliba qofkaasina leeyahay xoolo gaadhaya dee addoonka qiimihiisa inta kale quumiya alcabdu calayhi addoonkaasaa loo qiimayn duutana addoonku sidaasuu ku xoroobaya kaa kalena intay intiisa qiimaheedu qaadanaya dhammaantiina wada xoroobaya haddaa wuxu uhi wacalayhi qiimatu daalika qaybkaa uu xoreeyey hadday rubucuu karay iyo hadduu dhammaantii wada karayba qiimatu daalika intaa qiimadaa lagu leeyo man actaqa maalinta xoreeyey masalan waxaa la yidhi addoonku waa boqol dee hadduu dhammaantii wada karo intuu addoonka wada xoroobabaa kontonkii lagu leeyahy hadduu masalan rubuc oo shan iyo labaatan oo kale karayana rubuc ahaan unbaa ka xoroobaya oo intaasaa qiimaheeda lagu leeyahy wa taqacu siraayatu siraayayntaasina waxay ku dhacaysaa binafsi lictaaqi marka uu xoreeyo ayay qaybtii kalena ayayna xoroobaysaa waxaa leeyahay qaybtaa kalena ninkan muctiqaabay milkigiisa soo gelaysaa markaasay dabeedna ka baxaysaa binafsi lictaaq wa fii qowlin biadaa'i lqiima qowlna wuxuu leeyay maya marka qiimaha la bixiyo ayuunbay siraayadaasi dhacaysaa maxaa yeele isagoon ciwad kii helin in milkigii shariigga la suuliyaa way adagtay buu leeyahay wa fii qowlin qowle wuxuu leeyahay siraayadu waa mawquuf oo in dafacaa qiimadii hadduu dhiibo baana waxa adday annahaa bilictaaq inay xorayntii dee ku xasishay ayaa caddaatay wasiilaadu axadi shariikayni labadii wadalahay midkood oo ka ilma dhashada almuusiri ee weliba odankaa yasri wuu saraayeyn wa calayhi waxaana lagu leeyahay qiimatu nasiibi shariiki shariigiisa nasiibiisa qiimihiisa ayaa lagu leeyahay waxisatuhu qaybkiisa min mahri milina waa lagu leeyahy watajri aqwaalu qowlalkaaqwaashina waxay ku daleen fii waqti xusuuli siraayat xilligaa israayadu xasilayso facala alawali iyo wahaani laa tajibu qiimatu xusatihi min alwaladi ma waajibayso walaa yasrii tadbiirun tadbiir isagu ma saraayeeyo walaa yamnacu siraayata daynun mustaqriqu ma saraayo filadare haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay siraayadu xagga xoraynta un kuma gaarahee haddii labadii shariig addoontay wada lahayn mid ka wada ilma dhashado hadduu mid ka ilma dhashado umawalado u noqoto ila umawalado lama iibinaynin marka uu dhintana way xoroobaysay addoontana waxay u lahayn dee inay ama iibsadaanay ku intifaacaan mid baa markaa dee itlaaf oo kale ka dhigay wuu itlaafiyey wuu dilay oo kale istilaadu axadi shariikeyni lmunsir weliba hodanka ahae dee qaybta kale iska bixinayaa yasri dee wuu saraayeyn oo nasiibkii shariigana u gaarsiiyey xoraynta oo kale kii mucsirkaa hadday isaga ma saraayeynaya ka munsirkaa iska bixin karaya ayuunbuu saraayeynaya wa calayhi qiimatu nasiibi shariikihi dee shariigii ninkii ay wada lahaayeen qaybtuu lahaa qiimihiisi baa lagu leeyahy maxaa yeelay dee milkigiisii isaga ka suuliyo ka tiray wa xisatuhu min mahri milin waxaa kaloo lagu leeyahay qaybta uu ku leeyahay mahormahaal lede intay meheriyaan oo cid u guriyaan bay ka heli lahayn meher mawti markaa tiina ninkanaa ka saaray meher masaalkiina qaybtu kulaha markaa hala siiyo wa tajri aqwaal aqwaashii inoo soo horumartayna waxay ku xasili fii waqti xusuuli siraaya fii waqti xusuuli siraaya xilliga ay siraayadu xasilayso ee siraayadu ay imanaysana aqwaashii hore ayaa kusoo dureeraysa facala lawali qowlkii hore ee lahaa xoraynta ayay siraayadu ku dhacaysaa wahaaniyi iyo kii labaad ee lahaa qiimaha bixinteeda ayaa markaas ku xasilaysaa laa tajibu ma waajibaysa qiimatu xisatihi min alwalad qiimahaysa qaybta uu ku leeyahay ilmaha qiimihiisi waajibi mayso maxaa yeelay waxay leeyihiin dee umuwalada ayay noqotay isla markiiba markaa ilmahani dee wuxuu ku dhashay milkigiisii qiimo walid markaa qayb isaga ku yeelan maayo laakiin haddii la yidhaha marka qiimaha la bixiyo labada qowl waa kaa indafaca kaa tabayunka ee la joojinayo iyo kaa binafsi lactaaqa weeye laakiin kan kale isagu marka qiimaha la bixiyo ayuunbay siraayadu xasilaysaa odhanayana qiimihii dee wuu waajibayaayo ilmaha intii uu ku lahaa wuu yeelanayaa walaa yasrii tadbiirun waxaa kaloo sheekhu waxaa tadbiirka la yidhahdaa isagu saraayo ma sameeyo oo hadduu yidhaahdo mid ka midii masalan ilaa midtu markaan da faanta xorun xor baa tahay qaybkaygii waa xor hadduu yidhaahdo qaybtii ka kala gaari maayo buu leeyahay uma siraayanayo itlaaf baanay ahayn way iibsan karaan isagoo midkood saa yidhi walaa yamnacu siraayata daynun mustaqriqu fi ladhar waxaa kaloon waxba yeelayn buu leeyahay siraayada dayn mustaqriqah hay qofku waxaan haba karayaa qaybkane haddii dayn waxaanu hayoo dhan ka badan lagu leeyahay siraayadii ma diidaya intuu addoonkii qaybtii kalena xorowdo ayaa intan lagu leeyahy dayntiisana lagu lahaa walaa yamnacu siraayata daynun mustaqriqun ma mancinaya filadhar haddaan qaban hayla waxaan gacanta uu ku haya dee maalig ayuu ku yahay waana qof ku tasarufi karaa taanigu wuxuu leeyahy way diidaysaayo dee xaqiiqa ahaan waa nin cayda ninka mar haddii waxa lagu leeyahy waxaanu hayaba waxa lagu leeyahy badan yihiin waa nin caydahoo markaa qaybtaa kale ku xoroobi mayso qiimaheeda lagu yeelan mayso wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay addoonkii mubacadka ahaa ee bimacnaa dhowr qof ay wada lahaayeen iyo xorayntiisii iyo balqaabkii xorayntaasi ay isu saraayanaysay walow qaala hadduu yidhaahdo lishariikihi shariikiisii hadduu ku yidhaahdo almuusiri ee hodanka ahaa actaqta nasiibaka nasiibkaagii ayaad xoraysay fa calayka markaa waxa guudkaaga ahaaday qiimatu nasiibii nasiibkayga qiimihiisii ayaa guudkaaga ahaaday fa ankara dabeedna uu diido sudiqa biyamiinihi isaga ayaa dhaartiisa loogu rumaynayaa oo falaa yactiqu nasiibuhu ma xoroobayo wayactiqu nasiibu lmuddacii muddaciga nasiibkiisii ayaa xoroobaya biiqraarihi berashadiisa ayuu ku xoroobayaa in qulnaa haddaan idhaahna yasrii wuu siraayaynayaa bilictaaqi xorayntaas ayuu ku siraayaynayaa haddaynu idhaahno walaa yasrii umana siraayaynayo ilaa nasiibilmunkiri ka diidan nasiibkiisana u siraayan maayo o gaari maayo waxau sheekhu yidhi haddii laba qof oo addoon wada lahaa ayaa mid ka midii waxa uu ku yidhi lishariikihi lmuusir macnaha shariikiisii kale la lahaa addoonkan ee hodanka ahaa ee bimacnaa hodankana halkan maxaynu nidhi qiimaha nasiibkan kala bixin kara shariikiisii hodanka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi actaqta nasiibaka warniyow nasiibkaagii dee waad xoraysay kaygiina dabeedna aafeeyo kaygiina wuu saraayay fa calayka waxa guudkaagaa qiimatu nasiibii ee aniga nasiibkayga qiimihiisii baa lagugu leeyahay fa ankara ninkii shariigaana uu inkaro wuxuuhi wax alle waxaan xoreeye ma jiro ninkan muducigaana markhaati ma haysto sudiqa kaa diidanunbaa biyamiinihi daartiisa loogu rumayno inaanu waxba xoraynunbuu wallo ku marayaa falaa yactiqu nasiibuhu markaa nasiibkiisii ma xoroobaya isaga kaa shariigaa ee hodankaa ee laleey waxbaad xoraysay nasiibkiisi horta ma xoroobayo hadduu dhaarto wayactiqu nasiibulmuddaci ninka muddaciga ahee wax sheeganaya nasiibkiisii wuu xoroobaya biqraarihi qirashadiisa ayuu ku xoroobayaa isagaa qirtay waxba kuma jira godka marka markaa falaa yactiqu nasiibuhu nasiibkiisii ma xoroobaya buuhi nasiibkiisii ma xoroobaya mar hadduu dhaarto wayactiqu nasiibu lmuddacii muddacii ninkaa mudducigaa nasiibkiisii baa xoroobayo biiqraarihi dee isaa qirtay inuu nasiibkiisii xoroobay in qulnaa waa haddaan idhaahno yasri bilictaaqi wuxuu ku saraayaynayaa xoraynta markaa la xoreeyo ayuu saraayaynayaa haddaynu qowlkii cankaasaa ku soconno isla markaaba dee isaga wuu xoroobayaa iqriirka iqraarkiisaas ayaa loo ila waad xoraysay bula wuu iga saraayey markaas iqraarkiisaasaa loo qaadaya walaa yasrii nasiibkii mudducigu markuu xoroobana ma saraayanayo ilaa nasiibilmunkiri kiid inkiray nasiibkiisiina ma saraayanayo walow mudducigu muusirba ha ahaado isagu waxba ha haysabe maxaa yeelay cidqi dee muu meesha soo gelinin isagu dee wax sheeguu islaamay aafadaas unbaa ka raacday walow qaala hadduu yidhaahdo lishariikihi shariigiisiibaa wuxuu ku yidhi in ictaqtanii oo haddaad in ictaqta haddaad xorayso nasiibaka fa nasiibiyu xurun bacda nasiibika nasiibkaaga dabadiibu xor yahay factaqa shariiku baa xoreeyey wa huwa muusirun isagoo muusirna saraa ilaa nasiibilawali kii hore nasiibkiisa wuu sareeyeen in qulnaa haddaan idhaha siraayatu bilictaaqi bay ku xasilaysaa wa calayhi qiimatuhu baana lagu leeyahay ee walow qaala hadduu yidhaha fa nasiibiyu xurun weye qabla warti factaqa shariiku uu xoreeyo fain kaana almucalliqu kaa tacliiqa sameeyey mucsiran hadduu yahay cataqa nasiibu kullin mid kasta nasiibkii can xaggiisa ayuu ka xoroobayaa walwalaa'una lahum waabuu waa sugnaaday wakada in kaana muusiran hadduu yahay oo wa abdalna aan burino addawra dawrka iyo isku wareegga aan burino wa ilaa haddii kale fala yactiqu shay-un waxba ma xoroobaya waxau sheekhu yidhi hadduu masalan ku yidhaahdo shariigiisii ninkii ay addoonka wada lahaayeen baa wuxuu ku yidhi in actaqta nasiibaka fa nasiibii xurun bacda nasiibi warniyahow haddaad nasiibkaaga xorayso nasiibkayguna nasiibkaaga dabadeed buu xoroobayaa buuli intayduna intaada dabadeed bay xoroobaysaa fa actaqa shariiku ninkii shariigka ahaa saa loogu xidhay ayaa nasiibkiisii xoreeyey wa huwa muusirun waana nin hodalahoo bixin kara qaybka kale saraa ilaa nasiibil awali kii hore ee tacliiqa sameynaya nasiibkiisiina wuu saraayaynayaa in qulnaa haddaan dhaha asiraayatu taxsulu bilictaaqi xorayntaay ku xasilaysaa wa calayhi qiimatuhu qiimihii iyo nasiibkaana isaga ayaa laga doonayaa wuxuu yidhi niyow haddaad nasiibkaaga xorayso nasiibkayguna intaad kaaga xoraysay dabadiibu xoroobaya saasuu tacliiq ugu sameeyey ninkii shariigaha baa nasiibkiisii xoreeyey waana muusiro waa nin nasiibkan kala bixin karaa waxaynu leenahay waxba tacliiqiisii la eegi maaye bacdamaaba uu nasiibkiisii xoreeyey isla markaa hodanna yahay uu nasiibka kala bixin karo xorayntiisaasaa nasiibkii kala saraayanaysaoo wuu ku xoroobayaa waa haddii aynu dhaa saraayadu xorayntaay ku xasishaa wa calayhi qiimatuhu ninkii tacliiqa sameeyey nasiibkiisa qiimihiisina isagaa lagu leeyo oo tacliiqii waxba kuma xoroobayaan maxaa yeelay niskan waxaa ku kulmay bay leeyahay tacliiq iyo saraaya tacliiq iyo saraaya ayaa ku kulmay xagga xoraynta oo wuxuu idhi markaad xorayso ayuu nasiibkayguna xoroobaya halkaa tacliiqii baa ka galay xaggan kalena siraayaa ka gashayoo dee ninkan uu xoreeyey mar hadduu hodan yahay dee siraayay la iman lahayd markaa siraaye iyo tacliiq mar hadday kulmeen siraayada ayaa xoog badan baa la yidhi iyadu qahri ah iyada ayaa qahriyahoo siraayadaas uu ku xoroobaya addoonkii dabeedna qiimihii nasiibkaasaa lagu leeyahay walow qaala se hadduu yidhaahdo bacda nasiibika baynu markaa nidhi wuxuu yidhi niyow in ictaqta nasiibaka haddaad xorayso fa nasiibii xurun qablahu nasiibkaygiina intaana nasiibkaaga xorayn bu ayuu sii xoroobayaaba haddaad nasiibkaaga xorayso qaybkaygiina xor weeyaan intaanad adigu xoraynin faactaqa shariiku ninkii shariigga ahaayee sidaa lagu yidhi ayaa nasiibkiisii xoreeyey nasiibkiisii ayuu xoreeyey muxuu ninkan kalena yidhi haddaad xorayso kayguna waa kaasii hor xoroobayaa buuli kii hadalkaa lagu yidhi baa xoreeyey bal waadaye fa in kaana almucalliqu kan marka hore tacliiqa samaynaya eele haddaad kaaga xorayso kayguna hortii uu sii xoroobaya ninka tacliiqaa samaynaya hadduu yahay mucsiran mid caydhahoon qaybta kale iska bixin karaynin cataqa nasiibu kullin mid kasta nasiibku canhu xaggiisa ayuu ka xoroobayaa mid kasta nasiibkiisu xaggiisuu ka xoroobayaa oo kan munajasgaahine hadda la unkaynaa hadda ayuu xoroobayaa ka mucallaqie ka sii horreeyana tacliiqii buu ku xoroobayaa cataqa nasiibu kullin mid kasta nasiibkiisu canhu xaggiisa ayuu ka xoroobayaayo dee kan munajasgahe facataqa shariiku hortuu nasiibkiisu isaga wuu xoroobi kii kale yidhi markaad kaaga xorayso hortiibuu kaygu sii xor yahayna tacliiqaasuu ku xoroobayaa waa markuu mucsir yahayo dee ogabay markuu kiisu sii hor xoroobo ma saraayanayo dee waa mucsir mar haddaanu bixin karaynin hadda wuxu uhi wakadaa in kaana muusiran hadduu yahay nin hodana ka hore ee tacliiqa sameeyey hadduu nin hodana yahayna waa la mid wa abdalnaa aan burinana addawra dawrka iyo iska daba wareegana iyo isku taagnaantaana aynu burino mid kasta nasiibkiisu xaggiisa ayuu ka xoroobayaa midkoodna midka kale waxba kuma laha oo markaan dawrka burino wa ilaa haddii kaleo aynu dawrka tasxiixinno falaa yactiqu shay-un waxba ma xoroobayaan waxba ma xoroobayaan oo addoonkii dee qaybina ka xoroobi mayso bal u fiirsa halka dawrka iyo iska daba wareeguna ka gelayo waxay leeyihiin kan hadalka lagu yidhi kan lagu yidhi haddaad xorayso kayguna hortiibuu sii xoroobayaa ka hadalkaa lagu yidhi hadduu nasiibkiisu xoroobo ka kalena nasiibkiisii baa ka sii horxoroobaya markuu kaa kale nasiibkiisu sii xoroobo kan kaluu saraayanaya isagoon xorayntiisiiba la gaadhin markuu saraayayana waxaan imanaynin xorayntiisii marka xorayntiisii la waayana tacliiqii horeaan imanaynin yacni dawr caynkaas oo isku xidhan ahoo shaygu dawrkana waxaa la yidhaahdaa waa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayhi waa waxaa isku taaganone iska isku wareegaya marka waxaanu nidhi haddii uu ninkoo mucal tacliiqan sameeyey yidhi haddaad aada nasiibkaaga xoraysa nasiibkayguna ka hor buu sii xoroobayaa hadduu nin muusiroo maalqabeena yahay aan idhaahna dawrkaasina waxba kama jiraan dawrkaan aynu burino ayada fayactiqu nasiibu kullu minhuma mid kasta nasiibkiisu xaggiisa ayuu ka xoroobaya oo midna bimuujibi tacliiq buu ku xoroobaya midna tanjiizkana ayuu ku xoroobaya wa ilaa haddii kaloo dhaa dawrkaasi waa saxiix oo iska dabawareeggaasa ansaxaya falaa yactiqu shayin waxba ma xoroobayaano dee kan hadalka lagu yidhi ee la yidhi haddaad xorayso nasiibkayguna hortiibuu sii xoroobayaa haddii kaa hadalka lagu yidhi nasiibkiisu uu xoroobo kii kalea kasii horxoroobaya kaa kale markuu kasii horxoroobana wuu saraayaynayaa markuu saraayayna xorayntiisii baan ansaxaynin xorayntiisu markay ansaxaysana kii kale aan ansaxaynin ilaa wuu ku xidhnaaye yani waa tacliiq ah waa ka dhigan tay yani waa waana waxaan jirin maanta on dee lahaynin adaygiisana wuu leeyahay labadii wadaadee xaydka ku wareeray ee yidhi akhwaanadu miyaad xaydda may anama xaydda haddaba iskuma dhaji buuhi waxbayna dhaafiba kii oo kale ka dhigan tahay walow kaana cabdun haddii addoonuu yahay lirajulin nin nisbuhu walow kaana cabdun lirajulin nisbu hadduu niskii u sugan yahay walow kaana cabdun hadduu yahay addoon lirajulin mid nisbuhu niskii u sugan yahay waliaakhare mid kalena ulusuhu waliaakharena sudusuhu faactaqa alaakharani labadan dambe ayaa xoreeyey nasiibayhima labadoodii nasiib falqiimatu calayhimaa nisfaani waa laba nis cala almadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi addoon baa saddex wadanin wada leeyihiin addoonkaa marka lix loo qaybiyo midi saddex meelood ahaan buu leeyahay midna wuxuu leeyahay marka saddex loo laba ahaan buu leeyahay marka mid ka hore lix marka loo qaybiyu saddex leeyahay kan iskale midna marka saddex loo qaybiyu meel leeyahay midna marka lix loo qaybiyu meel leeyahay mid nis buu leeyahy midna ulus buu leeyahy midna sudus buu leeyahay faactaqa alakhiraani labada dambaa xoreeyey kii uludka lahaa iyo kii suduska lahaa ayaa nasiibayhimaa macan labadoodii nasiib bay mar wada xoreeyeen waan xoreeyey intaydii waan xoreeyey ogobay siraaya ka timi oo dee niskii ninka kala lahaana saraayu markaa qiimihii ninkaa nasiibkiisa sidee loo celinaya baa meesha taal falqiimatu calayhimaa nisfaan way kala badhanun oo laba nis unbuu midba qiimaha inta la kala badho niskaa inta la kala badho unbuu midba rubu celinaya oo waxaa la eegayaa uun dee xaggan madax ayuunbaa laga xagga xisaskooda la eegi maayo xagga xisaskooda laga agga waxaa la eegayaa uun ru'uustooda wa shardu siraayati haddaba siraayada shardigeedu ictaaquhu waa inuu xoreeya biikhtiyaari waa inuu xoreeyaa falow warita hadduu dhaxlo bacda waladihi ilmihiisa barhkii lam yaslima saraayanayo walmariidu ka xanuunsanaya mucsirun weeye ilaa fii ulusi maalihi mooyaane walmayituna mucsirun weeye ee falow awsaa hadduu dardarmo bicitqi nasiibihi lam yasri ma saraayanaya bu waxau sheekhu yidhi shardiga saraayadu markan uu wax saraayanaya inta qofka uu xoreeyo u dabeetana qaybta kala saraayanayuu gaadhaya waxa weeye ictaaquhu biikhtiyaarihi waa inuu ku xoreeyaa ikhtiyaarkiisa ikhtiyaarkiisa waa inuu ku xoreeyaa ikhtiyaarkana hadda looma jeedo kii muqaabilulikraah ahaa ee sababta xoraynta waa inuu isagu leeyahay unbaa looga jeeda sababta xoraynta waa inuu isagu leeyahay haddaba ayadoon ikhtiyaar jirin ayuu halkan sababtaa xoraynta ayadoonu ikhtiyaar u lahayn ayuu halkan inooga tilmaamayaa falow warita bacda waladihi ilmihiisa barhkii buu dhaxlay buuli ilmihiisii ayuu barhkii dhaxlay ama aabihii buu barhkii dhaxlay wacdaysay ku suurtogelaysaa wacda islaam buu qabayoo islaantaasi waxay addoonnimo u lahayd dee ama aabbihiiba ama ilmo mid kale u dhashay ayaaba iska lahaydba dabeedna dee islaantii baa dhimatay ninay walaalayiin iyo odaygeedii bay ka tagtay dee laba nis bay leeyihiin midba nis unbuu qaadan marka haddaba falow warisa bacda waladihi hadduu ilmihiisa barhkii dhaxlo dee niskaa uu dhaxlay wuu xoroobayaa mar kaba markuu milkigii soo galaa buu xoroobaya lam yasri ma xorey ma ma saaraynayo intii baaqiga kale ma gaadhayo waayo dee xorayntan ikhtiyaar isagu ma laha waa waxaa markii horena siga qahrigaa usoo galay ee dhaxalka ku soo galay markii dambena siga qahrigaa uga baxay markaas raaya ma keenayo hadduu soo iibsado masalan isagu uu soo iibsado dee iyadaa taa wuu saraayanayaa faslun fi lcidqi bilbacdiya halkana wuxuu inooga hadlayaa xorowgii yacni labada ruux markaas ay asal iyo farc isu yihiin uu ku xoroobayay mala idaa malaka markuu mulkiyo ahlu tabarucin tabaruc mid u helay aslahu markuu mulkiyo farcahu cataqo waa xoroobaya wuxuu sheekhu yidhi hadduu mid ehlu tabaruca tabaruc ehel u ah tabaruc ehel u ah yani wax tabaruci kara marka abwaabta kale la joogo tabaruc ehlu tabaruc la yidhaha dee sabiga iyo majnuunka iyabaa ka baxaa laakiin halkan wax mafhuumahu leeyahay ma jiro dee sabiga iyo majnuunka iyo hadday milkiyaan asalkooda dee wuu xoroobayaan marka halkani wax mafhuumaho ay leedahay ma jirto idaa malaka ahlu tabarucin aslahu markuu asalkiisii hooyadii ama aabihii ama awowi aw farcahu ama ilmihiisi de waxay sii dhaleen cataqa waa xoroobaya markaa uu soo milkay ayuu xoroobaya maxaa yeele ilaahay baa de aayad qur-aana wuxuu ku yidhi isagoo xagga waalidka ka hadlaya wakfid allahuma janaaxa dulli min araxma ilaahay baa yidhi waxaad u raaricisaod hoosu u dhigtaa dee garabkaaga naxariis daraaddeed markaa dee khafduljanax iyo addoons isma waafaqayaan bay yidhi xadiid kaloo muslim baa isna lan yejziya waladun waalidahu ilmo ma abaalinayo waalidkii ilaa an yejidu mamlukan inuu helo isagoo laleeyaho fayashtari ibsa fa yuctiqahu xoreeya dabeed mooyaane waa fa yuctiqahu shirahaasaa xoraynaya bay leeyiin damiirkaa fa yuctiqahu waxay u celiyaan shaaficiyadu xagga shiraha ee ilmaha xoraynaya maaha daawuda daahiri baa saa isagu qaba waxay leeyihin fa yuctiqa calayhi riwaayo kale ayaa jiro fa yuctiqa calayhi ah uu ku xorooba dabeed xagga ilmahana furuucdana ilaahay wuxuu yidhi wamaa yenbagii liraxmaani an yatakida walada ilahay uma habboona inuu ilmo samaysto in kullu man fi samaawaati walardi ila ati raxmaan cabda ilahay bay addoonnimo ugu imanaya wa qaaluu itakada araxmaanu walada subxaanahu waxay yidhahdeen ilaahay wuxuu samaystay ilmuna sahnay bal cibaadu mukramuun waa addoommo sharafaysan marka wuxuu halkaa labada aayadoodba tusinayaan ba inaanay kala baxeen ilmanimo iyo addoonnimo inaanay kulmaynin mar haddii ilaahay baa arrintaa diiday uu leeyahay ilmayimahay addooma ayay yihiin halkaa addoonniyo ilmanimo inaanay kulmaynin baa laga qaadanaya bay walaa yashtarii iibin maayo liiflin qariibahu u iibin maayo ee walow wahaba lahu ama wiiba loo hadii loo usi ama loo loo dardaarmo warwaadayga fa in kaana kaasiban haddii facala lwaliyi qabuuluhu waa u sugnaaday wayactiqu waana xoroobaya wayunfiqu ama wayunfaqu min kasbihi ayaana laga nafaqay wailaa haddii kale fain kaana sabiyu mucsiran hadduu yahay wajabulqabuulu aqbalid baa waajiba wanafaqatuna fii bayt lmaali bay ahaa oo muusiran mid hoodana buu ahaa xaruma waa xaaraantinimaobaya waxau sheekhu yidhi walaa yushtaraa ama walaa yashtarii weligii nin baa wuxuu weli u yahay mas-uul ka yahay ilmo yar ama mid waalan marka wuxu uhi walaa yashtari weligii usoo iibin maayo litiflin qof yar qariibahu mid qariibkiisa ahoo ku xoroobaya isla xoolihiisii buu hayaa dee xoolaha inuu qibdada iyo siday dheeftu ku jirto ugu tasarufaabay haydee cid markaa ku xoroobaysa oo masalan asalkiisii ama faraciisii oo waxaan leeyahay asalkiisi oo kale dee aabihi ama hooyadii oo kale ku xoroobaysa usoo iibin maayo buu leeyahay haddaba taasi waa xaggii usoo iibinta waxaa leeyahay weligii qofkaa yarka weliga u ama majnuunka u ah waa inaan usoo iibinin maxaa yeele wax dan aan ugu jirin intuu ku xoroobaba weliba nafaqadiisina laga doonaya darar baa tifligii ugu jirta walow uuhiba low haddaba haddii loo hibeeyo tifligii ayaa ama majnuunkii baa loo hibeeyey dee kii ku xoroobayey oo usiya low ama waa loo dardaarmay fa in kaana bal haddaba waadee kaa la hibeeyey ama loo dardaarmay hadduu yahay kaasiban masala waa aabihii oo kale ama hooyadii o kale waa kaasi waa mid shaqaysanaya qarashkiisa waa mid soo saaraya fa cala alwaliyi weligaa waxaa lagu leeyahy qabuuluhu inuu aqbalo inuu u aqbalo dardaaranka ama hibada maxaa yeelay dee difliga hadda dhibaata uguma jirto mar hadduu isagina shaqaysanayo waalidkaa ku dul xoroobayana kaasi buu shaqaysanayo dee wax darar iyo nafaqa halkaa uga iman maysa difligii isla markaa asalkiisina dee waa u kaaniroobayaa oo waalidkiina waa u xoroobayaa dhibina kaga iman mayso walow uhiba low haddii loo wsiilo ama loo dardaarmo fain kaana kaa la imaynaya asalkay ku xoroobaya kaasiban haddii mid shaqaysanaya facala lwaliyi qabuuluhu wayactiqu waana ku xoroobaya wayunfaqu ama wayunfiqu waxaanu ka nafaqin min kasbi de kasabkiisa ee shaqadiisa suma odhan dee shaqayso wa ilaa haddii kale masalan kan qariibka ahi ee loo soo hibeeya ama loo dardaarmay ku dul xoroobaya ilmaha ma aha nin shaqaysanaya qof shaqaysanaya baa fain waa adeegaya fain kaana sabiyu mucsiran sabigii lafdiisi baa mucsira wajaba alqabuulu aqbalid baa waajiba maxaa yeelay dee wax dhibaato uwada sabigiiba haddaanu caantayn haynin dee ka nafaqe cid odhan mayso oo aabahana nafaqe cid odhan mayso oo wax dhibaato uguma jirto marka haddii aabi ilahay iska xoroobo nafaqana laga dooni maayo dee markaa wadadaas uma iska kala mari wa nafaqatu haddaba waalidkaa dee masalan ku xoroobay nafaqadiisuna fii baytilmaali bangiga muslimiinta un baa laga nafaqayn hadduu muslim yahay oo muusiran haddii uu dee muusir yahay sabigaasi hadduu xoogay haysto xaruma weliga inuu aqbalo ciddaa ku dul xoroobaysaa waa xaaraan maxaa yeele darar baa sabiga ugu suganoo dee waxoogayagaa yaruu haystaa la odhaya kana ka nafaqee inta uu ku dul xoroobo weliba walow malaka hadduu mulkiyo fii maradi mawtihi ayuu qariibahu mulkiyey bilaa ciwadin cataqa min ulusi buu ka xoroobi waqiila waxa layi min ra'si lmaal aw biciwadin ayuu ku mulkiyey bilaa muxaabaatin aan wax yacni ka nusqaamini jirin lacagtiisii mid la mida ayuu ku soobisay famin uluihi ayuu ka xoroobayaa walaa yarisu dhaxlayna maayo ee fain kaana calayhi daynun haddii lagu leeyahay faqiila waxaa laa yasixu shiraau ma ansaxayo wala saxu nasixatu weeye walaa yactiqu xoroobina maayo bal yubaacu lidayni daynta ayaana loo iibin oo bimuxaabaatin ama in ka yar qiimihiisii ayaa lagu soo iibiyey faqadruhaa ka hibatin weeye walbaaqiina min aulusi ayaa laga hegi waxau sheekhu yidhi hadduu mulkiyo walow malaka shaksi baa fii maradi mawtihi xanuunkii uu ku dhimanayay baa qariibahu qariibkiisii ku xoroobayey ayuu milkiyey bilaa ciwadin isagoon wax ciwad iyo wax bedela ka bixinin masalan dee wuxuu dhaxlaybaa ka soo qaad dee kii qariibkiisii ku xoroobayey ilaa asal iyo farcun baa ku xoroobayey ama waa loo hibeeyey cataqa min ulusihi wuu xoroobayaayo uluska maalkiisa ayuu ka xoroobayaa oo masalan haddii aanu xoolo kala lahayn isagaa kaa ku dul xoroobaya la siiye addoonkaa ku dul xoroobaya la siiye mooyaane ulukii baa ka xoroobayan weye ulukii iyubaa xoroobaya wa qiila min ra'si lmaal maya maalka madaxiisuu ka xoroobayaayo waxba ulus lagu xidi maaye raasu maalku ka xoroob walo wax kalaba yaanu lahaanina maxaa yeelay sharciga ayaa milkigiisa ka saaray wuxuu ka dhigayay milkigiisa midaan soo gelin qowlkaasaana asaxa mar haddii uu bilaa ciwad waalidkiisii ku xoroobayey uu ku soo milkiyey raasumaashiisa ayuu markaba ka xoroobaya waxaa laga dhigaya kaanu aanu milkigiisa soo gelin aw biciwadin buu haddaba ku milkiyey ciwad bilaa muxaabaatin muxaabaadka asligeeda waxaa la dhaha wixii lagu helo ciwad la-aan hadda waxaa looga jeedaa bimacnaa lacagtii shaygan la siin jiray ayuunbuu ku soo iibsaday lacagtii la siin jiray iyo masalan waalidkii oo kale maradulmawtna wuu ku sugan yahay dee tasarufaadka maradulmawtkuna waa kuwii xagga sulukunbaa laga fiilin jiray biciwadin buu kusoo malkiyey bilaa muxaabaatin aan wax yacni dheeraadii aanay ku jirin tamanu mitligiisii buu kusoo iibsaday fa min uluii ulukunbuu ka xoroobayaa uluka ayuunbuu ka xoroobayaayo haddii uu ulu noqdo ayuunbuu xoroobayaa haddii aan isaga mooye wax kala jirinna dee ulusun baa ka xoroobaya maxaa yele lacagtaa uu dee ku bixiyey ayaa xaggii warasada ka tagtay baa la leeyahy walaa yarisu dhaxlina maayo labada masaleba dhaxli maayo oo masaladan lafdeeda dee dawrkii baa soo gelaya baa la yidhi dawrkii halkaa dhaxalkaa dhaxli ma iyadaasi dee xorayntiisa uluska ayaa waxaa la leeyahy wasiye ayay ka dhigan tahay dee wasiyadaa iyo dhaxalkana la kulansiin maayo waxaa la leeyahay mar haddii masalan dee wax wasiyo kale uu ka dhigan yahay dee waxay ku xidhan tahay ijaazadii waxay ku xidhan tahay dhaxalkiisa dhaxalkiina xorayntiisa ayuu ku xidhan yahay yacani iska daba wareeg ayaa masaladan halkan kasoo gelaya marka walaa yarisu ma dhaxlayo fain kaana haddaba calayhi daynun kaa soo milkeeyey ciwadka ku soo milkeeyey asalkiisii ku xoroobaya ayaa dayn lagu leeyay mustaqriqa faqiil waxaa laa yasixu shiraa shirihii ma ansaxaya baa leeyahy hayla haddii tasxiixiisa la ansixiyo wuxuu keenayaa dee inuu kii ku xoroobayay mulkiyo oon kuna xoroobin walasaxuna sixatu iibkaasi waa ansaxaya walaa yactiqu mana xoroobayo oo ictiqigiisii suludkaa laga firinayay dee dayntana ayaa mancinaysa markay is hortaagaysa bal yubaacu fi dayni dayntaas ayaa loo iibinayaa dayntaas ayaa loo iibinaya kan waxay yidhahdeen masaa'il fuqahadu ay ku gogaalaysaa baa jira oo waxay yidhahdeen halkan oo kale lanaa xorun muusirun waxaanu leenahay nin xora oo weliba maal qabeen oo ishtaraa man yactiqu calayhi walaa yactiqu waxaanu leenahay nin xora oo maal qabeena oo soo iibsamay kuwii ku xoroobayo asalkiisii iyo faraciisii ah oon haddana aanu ku xoroobaynin dee waa halkan bay dhaheen waa masaladan oo kale sala dayn baa lagu leeyahay markaasuu soo iibsaday dayn badan oo waxaanu hayabana ka badan baa ayaa lagu leeyahay dee iibkii wuu ansaxayaa baynu nidhi mana xoroobaye dib ha loo iibiyo daynta lagu bixiyo oo bimuxaabaatin amaa haddaba wuxuu ku milkiyey asalkiisan wuxuu kusoo milkiyey ciwad bimuxaabaatin bimacnaa muxaabaadu ku jiro oo ka yar qiimihiisii ka nuqsaansan masalan wuxuu ku soo iibsaday conton isagoo boqol qiimihiisu yahay buu conton soo siisay waalidkiisa oo kale misaal ahaan faqadruhaa haddaba qadarkaa muxaabaadku contonkaa muxaabaadka ee laga daayey ka hibatin hibuu noqonayaa shayga hibadiina muxuu ahaa walow bilaa ciwadintaa waxaa min uluii buu ka xoroobaya min ra'sulmaal buu ka xoroobaya asal waxaanu nidhi asax waxa wey inuu ra'sulmaal ka xoroobayo markaa niskii waalidkaa niskii ilay qadarkaa muxaabaadka kontonkaa buu qaabilsan yahay faqadruhaa ka hibatin weeyaanoo wuu xoroobayaa walbaaqi inta baaqie niska soo hadhayna min aulusi uluska ayuu ka xoroobaya xagga uluku malaya hadduu uluskii noqdana waa wada xoroobaya haddii kalena intay uluska noqoto ayuubaa ka xoroobaysa haddaad yar fiirsataan waa laga yaaba ina iska fahanteen daa fahmi weydaan axmed walow wahaba licabdin haddii uu hibeeyo addoon ama walow hiba haddii loo hibeeyo licabdin bacdu qariibi sayidihi sayidkiisa qariibkiisii bacda qariibi sayidihi walow wahaba licabdin bacda qariibin hiba ama walow wahaba hadduu shaksi u hibeeyo licabdin buu hibeeyey bacda qariibi sayidihi sayidkiisa qariibkiisii ku xoroobayey barkii ayuu hibeeyey faqabila markaasoo aqbalay wa qulnaa waxaan hi yastaqilu bihi waa la keliyoobayaa aqbalka cataqi waa xoroobayaa wasaraa waana saraynaya wacalaa sayidina qiimatu baaqiyihi baaqiisa qiimkiisa ayaa lagu leeyahay macnaha wuxuu leeyahay sheekhu haddii addoon loo hibeeyo bacda qariibi sayidihi sayidkiisa mid qaraabadiisii ku dul xoroobaysa masalan aabbihii ama ilmihiisii oo kale barhkii niskii oo kalea loo hibeeyey niskii oo kalea addoonka loo hibeeyey sayidka addoonkan leh mid qaraabadiisii ku dul xoroobaysay barhkii ayaa addoonkii loo hibeeyey faqabila markaasuu aqbalay waqulnaa waxaanaynu nihi yastaqilu addoonku bihi aqbalkaa wuu la keliyoobi karaa baynu nihi addoonku aqbalidda waxaa loo hibeeyey wuu la keliyoobay karaa baynu nihi cataqa qariibkaasi sayidka wuu ku dul xoroobayaa cataqa qariibkaasi sayidka wuu ku dul xoroobayaa wasaraa waanu saraayanayaayo dee bar unbaa ilayn addoonka loo soo hibeeyo milkiga sayidka soo galay oo xoroobe intii kale niskii kalena wuu saraynaya wa calaa sayidihina qiimatu baaqihi dee baaqiga qiimihiisa ayaa lagu leeyahay hal hibada loo waa hiba sayidkiisa loo hibeeya qabuulkiisuna qabuulkiisa ayuunbu la mid yahay wa calaa sayidihina qiimatu baaqihi ayaa lagu leeyahay iska dha fasl fi lictaaqi fi maradi lmowti wallahu aclam halkaan waan ku dayna bal laa yar fahantaan intaa hore fasl fi lictaaqi fi maradi lmowti wa bayaani lqurca waxaa fasalkan sheekhu kaga hadlayaa oo qofku marka uu xoreeyo isagoo xanuunkii dhibashada ku jira iyo balqaabka loogu qurciyo ama loogu qori tuuro addoommada actaqa idaa actaqa markuu xoreeyo fii maradi mowtihi xanuunkii uu ku dhintay maradumowtka ayaa wuxuu ku xoreeyey cabdan addoon laa yamliku hayrahu aanu kayrkii lahayn cataqa uluuu uluskii ayaa xoroobaya fain kaana calayhi daynun mustaqriqun hadduu yahay lam yactiq shayun minha minhu shay kama xoroobayo waxau sheekhu yidhi haddii uu xoreeyo shaksi ayaa u xoreeyay fii maradi mowtihi maradkaa maradulmowtka ah ee hayee ku dhintay ayaa wuxuu ku xoreeyey cabdan addoon buu xoreeyey laa yamliku hayrahu markaa uu dhimanayana wax kale oo mulkisan yahoon addoonkaa ahayni ma jiro daynna laguma leh cataqa hulusuhu waxaa xoroobaya addoonkaa saddex marka loo qaybiya meel ahaan laba meelood ahaana addoon ayay ahaanayaan maxaa yeelay waxaa la leeyahay xorayntu waa tabaruc iyo shay markaa qofku ilaahay ugu dhowaanayo waxaa laga fiirinaya markaa xagga huluska sida dee wasaayada oo kale ayaa cidqiga tabaruc loo qaada looga soo qaadayoo huluska ayaa laga fiiriya xaggiisa macnaha suluskuna dee waa kiiba awoodda u lahaa inuu bixiyo fain kaana calayhi haddaba haddii qofka maradulmowtka addoonkaa keligii uu lahaa ku xoreeyey haddii daynun mustaqriqun lagu leeyahay dayn wada qarqisay oo masalan qiimahan addoonkaba dayn ka badan baa lagu leeyahay waanu wada xoreeyey lam yactiq shay-un minhu shay kama xoroobayo addoonkaa maxaa yeele xorayntu dee markaasoo kale dardaaran bay noqonaysaa daynta iyo dardaarankana daynta ayaa horreynaysay lam yactiq ma xoroobayada waxaa looga jeedaa ma fulayo walow actaqa hadduu xoreeyo alaaatan saddex laa yamliku kayrahum aanu kayrkood lahayn wa qiimatuhumna sawaun ay tahay cataqa axaduhum midkood baa biqurcatin ku xoroobaya wakadaa low qaala hadduu idhaha cataqtu uluakum baan xoreeyana waa la mid oo ama uluukum xorun weeye walow qaala hadduu idhaha cataqtu ulua kulli cabdin baan xoreeyey oqrica waa loo qori ridi waqiila waxaa la yactiqu min kullin uluuu baa ka xoroobi wuxuu sheekhu yihi haddii uu shaksi xoreeyo saddex addoon ayuu yidhi isagoo maradulmowdkii ku jira waana wada xoreeyey laa yamliku kayrahum saddexdaa mooye cid kale wax kaloo maaluu leeyahayna ma jiro wa qiimatuhum sawaa qiimahooduna waa isleegyahay oo masalan waa boqol boqol kun oo kale ka soo qaada cataqa axaduhum biqurca midkood baa xoroobaya waayo mar haddaanu xoolo kala lahayn dee midunbaa uludkii yani ka noqonaya kaa xoroobayaana mar hadduu saddexdoodii mar wada xoreeyey qurco iyo qorituur ayaa lagu soo saarayaa maxaa yeele mar haddii dee ay siman yihiin oo xornimadii aanay u kala dhoweyn isku qabsi iyo nisaacna meeshii joogo qorituurkaasa ugu sahlan waxaana usala xadiidu muslim warinaya cimraan ibn xusein laga warinayo ayaa waxaa nin ayaa ansaarta ka mida u xoreeyey lix addoon oo uu lahaa markuu sii dhimanayey xoolo kalena muu lahayn rasuulka ayaa sala allahu alay slam dabeedna u yeedhay saddex qaybood buu ka dhigoo lababa max uu ka dhigay qori waa u qori tuuroo laba ayuu markaa xoreeyey afarna addooma ayuu ka dhigay haddii markaas uu yidhaahdo waxaa la mid a cataqtu uluakum uludkiin baan xoreeyey hadduu yidhaahdo saddex meelood meeshiin baan xoreeyey ama uluukum xorun buu yidhi midkiinbaa uludkiinna ayaa xora midunbaa qurco ku xoroobaya hadduuse yidhahda cataqtu ulua kulli cabdin addoon kasta saddex marka loo qaybiyo meel ahaan baan xoreeyey hadduu yidhaahdo uqrica waa loo qori tuuri midun baana xoroobaya qiila wuxuu le yactiqu min kulli uluhu maya mid kasta ulukii ayaa ka xoroobayo waxba loo qori tuuri maayo mar hadduu tabciidka iyo mid walba inuu uluka xoroobayo uu caddeeyey waxba loo qori tuuri maayo buu leeyay waalqurcatu haddaba qori tuurkii an yukhada waa in la qaado alaau riqaac saddex warqadood ayaa la qaaday mutasaawiyatin oo siman yuktabu fii intayni laba waxaa lagu qorayaa riqun wa fii waaxidatina cidqun baa lagu qori wa tudraju waxaa la gelin fii banaadiqa sanaaduqigaba ayaa la gelin kamaa sabaqa si inoo soo hormaray wa tukraju waaxidatun midbaa biismi axadihim magaca midkood lagu soo saaray fain kharaja alcidqu hadduu soo baxo cataqa wuu xoroobi waraqal aakhiraani labada kalena labada dambana wey markaa ama aakhiraani labada kalena way addoomoobaya awiriqu baa soo baxay raqa hortagaasi wuu addoomoobi wa ukhrijat ukhraa mid kalaa biismi aakhira lagu soo saari wayajuusu waxa bannaan an yuktaba asmaahum in la qoro uma tukhraju ruqcatunba cala alxuriyati lagu soo saari faman kharaja ismuhu kuu soo baxo ayaa catiqa xorobaya waraqaa labadii kalena way addoomoobayaan qaabkii haddaba loo qurcaynayey ayaa sheekhu inoo sheegayoo wuxuu idhi qurcadu ama qorituurku waxa weeye waxaa la qaaday talaatu riqac saddex markaa warqadood ama dee harag baa ama saddex adugu waxaa markaa sida qaabka warqadaha ayaa la qaadaya mutasaawiya oo siman masalan markay saddex adoon oo kale ay yihiin waxaa la qaadaya saddex warqadood oo siman oo isleeg yugtabu fi tintain laba waxa lagu riqun addoonnimo ayaa lagu qorayaa wa fii waxina cidqun midna cidqa ayaa lagu qorayaa wa tudraju waxaana la gelin fii banaadiqa banaadiqda waataynu soo tilmaanay wax yaroo markaa shamac ama xidh laga samaynayo oo kale ayuu hayo iska macnaa yar saduuq oo kale ah halkaasaa lagu ridi kamaa sabaqa sidii baabulqismo inoogu soo horumartay markaa iyagii saddex ma yihiin oo halkan ma taagan yihiin saddexdaa waraqadoodna ma la qoro midna ma lagu qoray labana addooma ayaa lagu qoray midna xornima ayaa lagu qoray dabeetana halkaasaa la gelin qof baa dabeetana aan meesha joogin ayaa soo qaday wa tuqraju waaxidatun biismi axadihim masalan waxaa la yidhaahdaa kaba soo qaad waa zayd iyo bakr iyo khaalid oo kale waxaa la odhan mid soo saar baa odhan magaca zayd ku soo saar baa la odhan fain kharaja lcidqu hadday xornimadii usoo baxdo cataqa zayd baa xoroobaya waraqada akhiraani labada dambana way addoommoobayaan aw iriqu waxaa soo baxday markii horreysaba addoonnimadii ragga horta zaydkaasi waa addoommoobi wakhrijat mid kalea wakhrijat ukhraa mid kalea lasoo saara bismi akhra mid kale waxa la khaalid usoo saar baa la odhan fain kharaja haddii kaa dambana alcidqu usoo bax cataqa marka haddii cidqigiibu soo baxana dee wuu xoroobi ka saddexaadna addoon buu noqon haddii addoonnimadu ay usoo baxdana kaasa addoomamaya khaalidkaasoo kii kalena markaas wuu xoroobayaa faa'iidada qurcada iyo caynkaas taasi waa dariiqo waxaa kaluu sheekhu uhi wayajuusu waxa bannaan an yuktaba asmaa'uhum in magacyaashooda saddexdooda magac warqadda lagu qoro ayaa bannaan warqadaha midna zayd lagu qoro midna khaalid midna bakar lagu qoro ayaa bannaan dabeedna uma tukraju ruqcatan cala alxuriyati waxaa la odhan un waar mid soo qabo oo xornimada mid u soo saar dabeedna ninkii unbaa gacanta gelinayo midunbuu xornimadii usoo saaraya faman kharaja ismuku magaciisa xornimada usoo baxo ataqa waa xoroobaya waraqaa labadii kalena way addoommoobayaan labadaa dariiqo ayaa jira wain kaanuu alaaatan haddaba hadday saddex yihiin qiimatu waaxidin mid qiimihiisu miatun weeye waa akhare mid kalena miataani waa laba boqol waa akhare mid kalena alaau miatin waa saddex boqol oo qurica waa loo qoridoo bisahmaayi riqin iyo wasahmi cid laba qori oo addoonnimoa iyo qori xornimaa baa loogu qorid fain kharaja alcidqu lidilmi'atayni cataqa waa xoroobaya waraqaa labadii kalena waa addoommoobi aw lihaaliiba u soo baxday cataqa ulutaahu baa xoroobi aw lilawaliba ayay usoo baxday cataqa kaas ayaa xoroobaya uma yuqracu waa loo qoridaya bayna alaakhirayn aakharayn labada kale ayaa loo qoriday bisahmi riqin iyo wasahmi cidqin famaa kharaja ka usoo baxaa tumima minhu uluu uluka laga dhammaystiri waxau sheekhu yidhi haddii haddaba markaa horeyna soo tilmaanay cadadkooda iyo qiimahooduba uu iswaafaqsanaa haddii haddaba qiimahoodu iskhilaafsan yahay masalan waa saddexoo mid waxaa la siinaya qiimihiisu waa boqol midna waa laba boqol midna waa saddex boqol ogoday markaa ninka hantidiisii dee waa lix boqol laba boqol un baa la doonayaa inay xoroobaan haddaa wuxuu idhi waxaa loo qurica waxaa loogu qori ridayaa bisahmay riqin wa sahmi cidqin sidii aynu soo marnay laba sahmi oo addoonnimaha iyo sahmi xornimaha laba warqadood waxaa lagu qoray addoonnimo midna waxaa lagu qoray xorayn xornimo ayaa lagu qoray dabeetana waxaa la gelin sanaaduuqdii aynu sheegaynay dabeedna waa la soo saari fain kharaja alcidqu waxaa la yidhi masalan magacyadooda ayaa ku kala qornaayo fain kharaja alcidqu hadday xorayntii usoo baxdo war waxaa la yidhi hebel usoo saar baa la yidhi warqad kii xornimada masalan xornimada iyo waraaqii baa lagu qoray addoonnimo waxaa la yidhi hebel ninka la yidhaha bakar ninka la yidhaha oo kii lababada boqol qiimihiisu hebel la yidhi warqad usoo saar kii xornimada usoo saar baan warqad usoo saar baa xornimadii baa usoo baxday fain kharaja alcidqu lidil mi'atayn kii labada boqol qiimihiisa oo hadday usoo baxdo cataqa isagii waa xoroobaya waraqaa labadii kalena de way addoommoobi waayo kaa labada boqolaa uludkii ku dhammaystirmaya marka isagun baa xoroobaya labadii kalena waa addoomoobaya aw lihaalii waxay usoo baxday kii saddexaad ka saddexaad oo saddex boqolihii ah kii saddex boqol ahaa bay xornimada usoo baxday cataqa ulutaahu waxa xoroobayaa isaga ulutaankiisii oo laba boqol ah dee baaqigiisa oo ulina wuu addoomoobaya oo boqol markaa xisaabsan ow lilawali haddaba boqol lay usoo baxday kii boqolka lahaa ayay usoo baxday cataqa horta boqolla wuu xoroobi isagu waayo uludkiibaaba dhiman uludkiina harkee laga raadi uma yuqracu waxaa loo qori ridi bayna alaakhirayni labada kale bayna alaakhirayni labada dambe ayaa loo qori bisahmi riqin iyo wasahmi cirqin laba warqadood unbaa loo samaynoo mid xornimo iyo mid addoonnimoa faman kharaja ka uu xorayntu magaciisa ku soo baxaa tumima minhu uluu uludka laga dhammaystiri markaa haddii masalan kii laba boqolni bay usoo baxday dee niskii baa markaa xoroobaya waxay usoo baxday saddex boqol leh dee uludkii baa xoroobaya ulutaankiina way addoomoobaya wain kaanuu fawqa alaaثatin hadday haddaba saddex ka badan yihiin wa amkana ay suurto gashay tawsiicuhum bilcadadi wاlqiimati cadad iyo qiima in lagu qaybiyo ka sitatin qiimatuhum sawaaunba weeyaan juciluu inayn inayn baa laga yeeliyey aw bilqiimati ayay ku suurto gashay duuna alcadad ka sitatin waaba lix qiimatu axadi mia yahay وقيمة اثنينna مئة وثلاثة صدحna مئة جuعل الأول جزءا baa laga yeeli والاثناaنina جزءا baa laga yeeli وثلاثaتuna جزءا baa laga yeeli waxau sheekhu yidhi haddii ay addoommadu haddana saddex ka badan yihiin فوقa ثaلاثة weeye وأمkنa توزيعهم بالcadد والقيمة waxaana suurtagal ah in lagu qaybiyo tiro iyo qiimo waa maxay ka sitatin waaba lix ama waaba sagaalba qiimatuhum sawaa qiimahoodina waa isleegyahay juciluu inayni inayni marka ay yihiin lixda dee sida xadiidkaba aynu ku tilmaamaynay halkii saddexda saddex loo kala dhigayo in baa lixdana saddexa lababa dhinac laysu raacin markay masalan sagaalka yihiina dee meel saddex iyo meel saddex meel saddexaa laga dhigay dabeetana waxa loogu qori tuurayaa uun sidii midka loogu qori tuurayey sidii midka loogu qori tuurayay baa labadana loogu qori saddexdaana loogu lixdaana loogu qori tuuraya waa iska mafhuum aw bilqiimati duuna alcadad ama waxaa lagu qaybin karaa qiime laakiin tiro lagu qaybin kari maayo waa maxay ka sitatin waaba lix qiimatu axadihim mia midkood waa boqol wa qiimatu thnayni laba qiimahooduna mia wa qiimatu halaathatina mia waa sidaasoo tiro laguma qaybin karaa laakiin qiimaha la isugu dhigdhigi karaa marka wuxuu leeyahy jucila alawalu juz-an ka hore ee boqolka qiimisiiyo juz baa laga dhigay walitnaani labada qiimahoodu boqolka yahayna juz-an baa laga dhigay wahalaaatu saddexda qiimahooda boqolka juz-an baa laga dhigay saasaana loogu qorituuriyo qorituurkana halkii nin oo kale unbay la noqonayaan nin oo kale saddexdii unbay la mid noqonayaan wain tacadara haddii haddaba ay adkaato bilqiimati waaba ka arbacatin qiimatuhum sawaa fa fii qowli yujza-uuna waxaa laga dhigi alaaata ajaa saddexkiis waaxidun iyo wa waaxidun iyo wa inaani fain kharaja alcidqu liwaaxidin hadduu soo baxo cataqa wuu xoroobi uma uqrica waa loo qorridi litatmiimi ulu si uluka loogu dhammaystiro aw lilitnayni labadii ayuu u soo baxay haqal aakharaani labada kale waa addoomoobaya uma uqrica baynahumaa iyaga ayaa dabeetana loo qorriday fayactiqu man kharaja loola cidqu uma uqrica baynahumaa labadooda ayaa loo qorriday fayactiqu waxa roobay man kharaja lowla cidqu iyo wa ulusulaakhari ka kale uluskii wa fii qowlina yuktabu ismu kuli cabdin fii ruqcatin baa lagu qoray fayactiqu man kharaja awalan iyo wa ulusu haani kalabaad uluskiisa qultu waxaidimaawi haddana adharuhumaa alawal wey wallahu aclam wlqowlaanina fi istixbaabin bayna waqiila waxa liijaabi ayay ahaadeen waxau sheekhu yidhi haddii ay suurto geli weydo in lagu qiimiyo lagu qaybiyo qiimo iyo cadad waa jira masalan ulu saxiix aanay lahayn ulu saxiixa ayaanay lahayn masalan waa maxay waa afar qiimahoodii waa isku mid markaa dee qiima iyo tiro toona laguma qaybin karo ulu isleego oo saxiixa male qowl wuxuu leeyahay waxaa loo qaybiy juzawna waxaa loo qaybiy alaaata ajaa saddex juz baa laga dhigi waaxidun juzun baa laga dhigi waaxiduna juzun waitnaani juzun midna jus ha laga dhigay midna jus labana jus ha laga dhigay saasaa markaa u dhow kaga rasuulku sameeyey waaya haddaba iyagoo mid iyo mid iyo laba ah ayaa dabeetana la yidhi waar xornimada magacyadoodii baa lagu qorayoo waa la yidhi xornimadii ha loo soo saaro fa in kharaja alcidqu liwaaxidin haddaba mid buu u soo baxay xornimadii cataqa hortukaasi dhammaantii wuu wada xoroobi mid hal madaxa madax keligii ayaa xornimada usoo baxay kaasi wuu xoroobi uma uqrica dabeetana qorigii labada ahaa iyo kii midkaabaa loo qori tuuri litatmiimi ulu dee si uluka loo dhammaystiro ulukii si loo dhammaystiro kii markaa u soo baxo ayaa ulukii xoroobaya saddexdiibaa markaa loo qori tuurayaayo ka u soo baxo ayuu xoroobaya markaa marka u horaysaba saddex baa laga dhigi masalan mid bay markii hore usoo baxday baynu nidhi meeshiina maxaa ku hadhay hal qori oo madaxa mid ah iyo qori laba ah marka waxay leeyihiin hala kala bixiyo imka saddex ayaa iyagii ha laga dhigo markaa kuu soo baxoon ayuun baa sulus ka xoroobayaa aw lilitnayni haddaba labadiiba usoo baxay xornimadii labadii bay usoo baxday raqal aakharaani hortu labadii kale way addoomoobeen iyagu mar hadday labadii qori madaxa ahaa usoo baxday xornimadii hortu labadii kale iyagu labadan isay u kala hadhayaan ay tuluska isaga reebayaan ay inta tuluska unoqotaa u baxaysa may hortu labadii kale addoomoobeen uma uqrica baynahumaa labadoodii baa loo qori tuuri labadoodii ayaa loo qori tuurayaa fayactiqu waa xoroobaya man kharaja lahu lcidqu labadoodii ayaa loo gelin warqada xornimo iyo ay ku taalo addoonnimo markaasaa la odhan hebel usoo saaro hadday oday xornimadu usoo baxdo kaasaa xoroobayo iyo wa uluul aakharika kale ulukiisa kaas iyo iyo ka kale ulukiisa ayaa markaa xoroobaya wa fii qawlin qawlna wuxuu leeya yuktabu ismu kulli cabdin addoon kasta magaciisa waxaa lagu qori fi ruqcatin warqad fayactiqu waxaa xoroobaya man kharaja awalan ka marka hore soo baxa ayaa xoroobaya wa hulusu thaani ka labaad huludkiisa ayaa xoroobaya oo wuxuu leeyahay gebigeedan aan soo qaadno oo marka u horraysa aynu mid u soo saarno kay xornimadu usoo horbaxdo ayaa xoroobaya ka marka labaad haddana xornimadu usoo baxdo ayaa isna huludkiisu xoroobaya buu leeyahy sidaasaa u dhow nawaawi ayaa wuxuu idhi adharhuma alawalu labadan qowlkooda aad arki waa ka hore ee saddexa jus laga dhigayo xali rasuulku dee lixdiida waa laba qaybood ayuu ka dhigay walqowlaani labada qowlna fi istixbaabin waa laba qowloo markaa iska la wanaajistay unoo iska sunno ah xayla dariiqi kasta ku xasiyay waqiila fi iijaabin waxay labada qowl waa iijaabo ee sidaas ayaa markaa u dhow falkii rasuulka wa idaa actaqnaa haddaba markaan xorayno bacdan barhkood baan biqurcatin ku xoraynay fadahara maalun baa soo daahiray wa kharaja kulluhu min ahulusi baanay ka baxeen cataqu way xoroobi walahum waxaana u sugnaaday kasbuhum min yowma alictaaq laga soo bilaabo walaa yarjicu lwaarihuna ku noqon maayo bima anfaqa calayhim wuxuu ku nafaqayey ee wain kharaja haddii uu baxo bimaa dahara waxaa soo daahiray daraaddeeda cabdun aakharu addoon kale uqrica waa loo qorridi waxau sheekhu yidhi markaynu barhkood ayaynu qurco ku xorayn waida actaqnaa bacdahum biqurca masalan saddex bay ahayn ka soo qaad saddexdii buu wada xoreeyey waxaa la idhi midunbaa dee uludkii qaadaya aanu qori tuurno oo waa loo qori tuuro mid baa xoroobay fadahara maalun maal baa dabeetana soo baxay ninunbaa yidhi dee xaajigii intana xoolaa baanu hay wa kharaja kulluhu min aulud saddexdoodii horebana uludkii bay noqdeen oo dee lix kalea yimi meeshii lix kale ayaa meeshii yimi oo saddexdoodii baaba ulud noqday cataquu markaa way xoroobayaan oo waxa caddaatay kuwaas inay xor yihiin walahum kasbuhum min yowmi alictaaq maalintii la xoreeyey wixii ay shaqaysteenna ayaga ayaa leh wixii ay shaqaysteenna ayaga ayaa leh maxaa yeele waa caddaatay inay xor ahaayeen inay xor ahaayeen baa caddaatay taasi waa taa walahum kasbu min yowmi lixtaab walaa yarjicu lwaaridu bima anfaqa calayhim ninkii waaridka ahaana ku noqon maayo wuxuu ku nafaqeeyey oo masalan hadduu waaridkina yidhaahdo dee intaasoo masaariifa bay iga baxdee nimankiiba hadday xoroobeen dee masaariiftayda ha layga sii yani le xoolahaan leeya baan moodayay mar hadday nimankiiba socdeen waxay yidhi ha layga sii odhan maayo oo dee wuxuu nafaqeeyey isagoon waxba ka doonaynin inay kaga soo noqdaan dee nin islaan markaa nikaax faasida guursaday oo inay wuxuu hagaagsan yihiin moodaya ayuu ka dhigaya oo dee waxoogayna u dhiibdhiibay dee kuma noqonaynin oo masaladaasunbay la mid tahay tana wain kharaja haddii sulufkii haddaba uu ka baxo bimaa dahara maalkaa muuqday daraaddii cabdun akru mid kale addoon kale ayaa kusii biiray masalan saddex bay ahaayenoo saddexdii ayaa mid xoroobay maal baa dabeetana soo daahiray maalkaa daraaddiibaa addoon kalena masalan wax dee ay kaga xoroobayaan xoolihiibaa waxay isla noqdeen inay laba addoon ka xoroomayaan waxaa soo baxay marka lagu daro ayaa laba addoon inay xoroobayaan suluskii laba addoon noqday oo qurica markaa waa loo qori ridi dee addoonkaa kale iyo kuwii horee hadhay waa loo qori ridayaa kay qurcadu usoo baxdaa kii hore raacaya markaa masalan addoon kale ayaa yimi iyo xoolo kale markaa dee addoon kale iyo kuwii kuwii hadhay ayaa loo qori tuuraya markaa kii uu qurca usoo baxdo ayuubaa kii hore raacaya waman cataqa ka xorooba biqurcatin xukima bicidqi min yowmi ictaaq ayaa la xukmin wa tuctabaru qiimatuna waa la fiirin xiinaydin waktigaas walow kasbu baanu leeyahy min yowmaydin maalintaa laga soo bra hayra maxsuubin min asulus isagoon laga xisaabinayn waman baqiya raqiiqanka addoonku baaqi ahaada quwima yowma almawti ayaa la qiimayn waxusiba min asulutayni sulutayn ayaana laga xisaabin huwa isagiiyo wakasbuhu albaaqi iyo kasabkiisa kale qabla almawti uu kasbaday lalxaadidu kii yimi bacdahu dabadii maya waxa uu sheekhu yidhi mid alliyaaliya midkii xorooba ee addoommada ka mid ee biqurcatin ku xorooba waa qaacido xagga dambana xidhiidh bay la leedahay addoon kasta oo xorooba biqurcatin buu ku xoroobay xukima bicitqii min yowmi lictaaq waxaynu xukminaynaa xornimadiisu inay dhacday maalintii uu xoreeyey ninkii lahaa masalan haddii lix bilood ka hor hadalkan waan idin wada xoreeyey ahaa odaygii markanuu dhintay ee dambe la kala saarayna muddo lix bilood laga joogo ay tahay xukima oo dabeetana ka qurcada ay ku xoroobay qurcadu usoo baxdo xukima bicitqi min yowm alictaaq maalintii la xoreeyey lixda bilood ka hor ahayd ayaa la xukminaya inuu xoroobay maalintaa qurcada maaha hayda qurcadu cidqigun bay caddaynaysaa ma sugayso wa tuctabaru qiimatuhu xiinaidin qiimihiisana marka dee suluska la soo saarayo waxaa la eegi un xilligaa la xoreeyey xilligaa ictaaqa ayuubaa qiimihiisa la eegaya walow kasbuhu min yowmaydin hayru maxsuubin min asulus wixii uu shaqaystay suluska loo xisaabin maayo xagga suluska loo xisaabin maayo eh maalintaa laga bilaabo xornimada lagu dhawaaqay wixii uu shaqaysanay isagaalo suluska la gelin maayo ama markaa fii xayaatilmuctiqi ha kasbado ama bacda mawti ha kasbado wax milkigiisii ku yimi waa intii xornimadiisa la xukumay dabadeed taasi waa masalo waa fahamtay waman baqiya ka baaqi aday raqiiqan isagu qurcadii ay addoonnimo usoo baxday quwima yowma almowt waxaa la qiimaynayaa oo qiimihiisa la ictibaarin maalintaa uu dhintay hayda waktiga waarisku uu mutay weeye waxusiba min asulutayn huwa wakasbu isaga iyo kasabkiisuna sulutaynka ayuu gelayaa sulutaynka waariska u harhaya ayuu gelayaa qabla almowt uu kasbuhu baaqiya kasbigiisa qabla almowti uu kasbaday dhimashada ka hor wixii uu kasbaday ka addoomoobay dhimashada ka hor wuxuu kasbaday iyo isaguba sulutaynka ayay gelayaan lalxaadisu bacdahu intuu muctiqi dhintay kii soo dariyey isaga mayo sulutaynka ma gelayo oo milkiga waariska ayuu ku soo dariyey intii waariskuba uu la wareegay ayuu soo dariyo kaa isaga la xisaabin maayo ee wixii ka horreeyey kasabkii ka horreeyey mawdka ayuunbaa sulutaynka la xisaabinaya ilan waxaa la qaybinaya baa waxna waa sulus waa wixii ka baxayey waxna waa sulutayn waa wixii warasada u halayay marka wuxuu leeyahay waxaa la xisaabin sulutaynka ayaa la xisaabinaya isagiiyo kasabkiisaba albaaqi ee soo haray qabla almawtina uu kasbaday